bismillahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu halkani waa raadiyo horyaal codka shacabka somalilan oo aad ka dhegaysataan mawjada gaaban ee kob iyo soddonka mitirban lana mid ah sagaal kun siddeed boqol iyo afartan dhigaha iyo barta internetka oo aad naga dhegaysan kartaan dunida oo dhan horyaal dot net kulanti aboon dhegaystayaal saacaddu waxay soo gaadhay siddeed iyo barkii fiidnimo waana wakhtigan hawada ku kulanno idaacaddeen waxay noo taxnaan doontaa ilaa iyo sagaalka fiidnimo hadduu eebbaydmo balse marka hore aynu ku furanno aayadaha qur-aan kariimka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون صدق الله العظيم rabbi hainagu anfaco aayadaha qur-aanka kariimka halkaad kala socoteenna waa raadiyo horyaal codka shacabka somalilan kulanti abboon mar labaad dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan waxa weysin jimco ah bishuna ay tahay shan iyo labaatanka bisha lixaad sanadka laba kun iyo toban berito sabti ah ayaa dadweynaha reer somalilan u dareerayaan codbixinta doorashada madaxtooyada somalilan barnaamijkeena dhacdooyinka qodobada aad ku maqli doontaan habeenkan caawana waxaa ka mid a musharaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye oo shikra isku qabtay magaalada hargeysa fariina u diray shacabka somalilan nuxurka afkudhigyadii ololihii doorashada ee musharixiinta fariimaha qurbajoogga u dirayaan shacabka u dareeraya doorashada madaxtooyada maalinta berita iyo qodobo kale balse marka hore warkii iyo muuse warsamo guuleed
mahadsan siciid komishanka doorashooyinka qaranka somalilan ayaa sheegay in ay howlwadeenadii komishanka doorashooyinka qaranku gaadheen inta badan deegaanada fogfog ee goobaha codbixinta doorashada madaxtooyada oo maalinta beriya dalka ka qabsoomi doonta wararka ka imanaya gobolka awdal ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta xukuumadda ee gobolkaasi gaashanka ku dhufteen howlwadeenadii komishanka ee ka howlgeli lahaa goobaha codbixinta ee gobolkaasi awdal kuwaasi oo la tilmaamay in xukuumaddu aanay aqbalayn in ay gobolka awdal ka howlgalaan shaqaale ka soo jeeda gobollada kale ee somalilan waxaanay wararku sheegayaan in xukuumaddu doonayso in goobo cayiman oo ka mida gobolka awdal laga howlgeliyo shaqaale igman oo ka soo jeeda gobolka awdal halka komishanka doorashooyinka qaranku qorsheeyey in la isdhaafiyo shaqaalaha komishanka ee gobollada dalka iyadoo la doonayo in gobol kasta laga howlgeliyo shaqaale aan u dhalan ee ka soo jeeda gobollada kale ee dalka hase haatee waxaa la sheegayaa in mas-uuliyiinta xukuumadda ee gobolkaasi awdal ay ku adkaysteen in guddoomiyeyaasha goobaha codbixinta ee gobolka awdal laga howlgeliyo howlwadeenno u dhashay gobolkaasi awdal marka laga reebo labaatan goobood oo keliya oo komishanku ka howlgeliyey shaqaalihii loo qorsheeyey kadib markii komishanka iyo mas-uuliyiinta xukuumadda ee gobolkaasi awdal muddo ku muransanaayeen arrinta dhinaca kale howlwadeennada komishanka ee u dhashay gobolka awdal ee loo qorsheeyey inay ka howlgalaan gobolka hargeysa ayaa la sheegay in ay mas-uuliyiin xukuumadda ka tirsani la kulmeen habeenkii xalay inkasta oo aan la ogeyn waxa ay ka wada hadleen waxaa la tuhunsan yahay in laga wada hadlay shirqollo qarsoon oo xukuumaddu ku doonayso inay ku musuq maasuqdo doorashada waxaana tuhunkaasi soo ifbaxay kadib markii howlwadeennada komishanka ee gobolka awdal ay saaka komishanka la hortegeen muran iyo buuq iyagoo ku dacwiyey dhammaantood in aanay howlgeli doonin ilaa loo magacaabo dhammaanba guddoomiyeyaasha goobaha codbixinta gobolka hargeysa ee loo qoondeeyey hase haatee mas-uuliyiinta komishanka ayaa markii dambe ku qanciyey shaqaalaha komishanka ee gobollada iyo degmooyinka dalka oo dhan inay ku shaqeeyaan qorshaha komishanku u dejiyey waxaana soo ifbaxaya shirqollo xukuumaddu doonayso inay ku carqaladayso doorashada iyo isku dayo ay xukuumaddu doonayso inay ku shubato doorashada dhinaca kale wasiiro ka tirsan xukuumadda riyaal iyo mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga udub ayaa weli gobollada dalka ka wada ololihii doorashada madaxtooyada oo xidhmay saddex iyo labaatankii bishan waxaana la sheegay in wasiirada howlaha guud siciid sulub maxamed iyo wasiirka maaliyadda xuseen cali ducaale cawil ilaa xalay ay ololo ka wadeen deegaamo ka mid a gobolka togdheer kuwaasi oo isdhinac wada ololaha ay taageerada ugu doonayaan xisbiga udub iyo ururinta kaalalka codbixinta gobolka saaxilna waxaa la sheegay maarayaha dekeda berbera cali xoorxoor iyo wasiirka waxbarashada xasan garweyne iyo mas-uuliyiin kale oo ka soo jeeda gobolkaasi in ay ilaa hadda wadaan ololihii doorashada madaxtooyada gobolka soolna wararka naga soo gaadhaya ayaa sheegaya in wasiirada caafimaadka axmed xasan cali casoowi iyo wasiiru dowlaha waxbarashada iyo wasiirka boosaha cali sandulli ay gobolkaasi ka wadaan ololaha doorashada ee xisbiga udub iyo qorshayaal lagu ururinayo kaadharhka codbixinta ee muwaadiniinta si aanay muwaadiniintu codkooga u dhiiban wasiiru dowlihii wasaaradda howlaha guud shacayb maxamed muuse iyo wakiilkii somalilan ee dalka airelan cabdifatax siciid axmed ayaa habeenkii xalay ku dhawaaqay inay iska casileen xilkii ay u hayeen xukuumadda riyaale sidoo kale xildhibaan kaysas ajin oo ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka caasimadda hargeysa ee xisbiga udub ayaa sheegay in uu iska casilay xilkii iyo xubnimadii uu ka hayay xisbiga udub islamarkaana uu kalsoonidii kala noqday xisbigaasi udub mas-uuliyiintan ayaa shirar jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada hargeysa waxa ay sheegeen inay go'aansadeen inay kalsoonida kala noqdaan xukuumadda iyo xisbiga udub kadib markii xisbiga udub ku fashilmay hogaaminta dalka iyo himiladii loo igmaday waxaanay mas-uuliyiintani sheegeen in ay ku biireen taageerayaashoodana ugu baaqayaan inay codkooda siiyaan xisbiga siyaasiga ee kulmiye xisbigaasi oo ay tilmaameen inay u arkaan inuu yahay xisbiga keliya ee dalka ka saari kara dhibaatada iscasilaada isdaba joogga ah ee muddooyinkan ugu dambeeyey ka soo yeelaya mas-uuliyiinta xukuumadda iyo xisbiga udub ayaa muujinaya dildilaac iyo burbur xoogle oo ku yimid xisbiga udub iyadoo saacado kooban ay ka harhsan yihiin maalintii codbixinta doorashada madaxtooyada somalilan ee lix iyo labaatanka bisha juun waxaana kor usii kacaya taageerada ay shacbiga somalilan u muujiyeen xisbiga mucaaridka ah ee kulmiye halka ad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa raadiyo horyaal codka shacabka somalilan toddobada xubnood ee komishinka doorashooyinka qaranka ayaa si wada jir ah baaq ugu diray saddexda xisbi qaran iyo shacbiga somalilan waxaanay xubnaha komishinku saddexda xisbi qaran ka codsadeen in ay si wanaagsan uga qayb qaataan doorashada madaxtooyada islamarkaana ay ku qancaan natiijada ka soo baxda codbixinta doorashada sidoo kale mas-uuliyiinta komishinku waxa ay shacbiga somalilan ugu baaqeen inay si nabadgelyaha uga qayb qaataan codbixinta doorashada madaxtooyada xubnaha komishanka ayaa shir jaraa'id oo habeenkii xalay ay ku qabteen magaalada hargeysa waxa kale oo ay shacbiga somalilan ku ammaaneen sidii ay uga qayb qaateen ololihii doorashada madaxtooyada iyo sidii ay kalsoonida ugu muujiyeen mas-uuliyiinta komishanku muddadii uu ku howlanaa howlaha diyaargarowga doorashada madaxtooyada dhinaca kale qaar ka mid a culimada waaweyn ee somalilan salaadiin iyo madax dhaqameedyo ka tirsan hogaanka shacbiga ee dhaqanka somalilan ayaa u soo jeediyey shacbiga somalilan inay si nabadgelyo ah uga qayb qaataan maalinta codbixinta doorashada madaxtooyada waxaanay shacbiga ku booriyeen inay si nabadgelyo ah u codeeyaan warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo horyaal codka shacabka somalilan akhyaarteeda qiimaha iyo qaayaha mudan ee hawada nagala xiriiraya oo caawa waa naga intaa markan iyo haatan kusoo dhawaada siciid faarax muuse oo inoo ambaqaada barnaamijkeenii dhacdooyinka iyo qaybaha kale ee raadiyo horyaal idinku talagalay maxasanid muuse warsame halkaad nagala socotaana waa raadiyo horyaal codka shacabka somalilan guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee kulmiya ahna musharaxa madaxweynehe xisbigaasi mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa shir jaraa-idi maanta ku qabtay magaalada hargeysa waxaanu fariin u diray shacabka somalilan ee berito u dareeraya codbixinta doorashada madaxtooyada guddoomiyaha xisbiga kulmiya mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxa uu ku bilaabay shirkaysaa jaraa-id بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan shirkan jaraad isugu yeedhay inaan ummadda reer somalilan ee berita u dareereysa doorashadii inaan u diro hambalyo una rajeeyo inuu doorashadeena ka dhigo mid nabadgeliyo inoogu dhammaata oo aynu kulligeen iswada hareera taagno ciidamada nabadgelyada kuwaas iyagana aynu ka dalbanayno annagoo la wada shaqaynayna inay dhex ahaadaan doorashadana ay waajibka ka saaran ay si wacan uga soo baxaan ummadda waxaan u rajaynayaa inay aynu qaran ahaan waynu ogeyn inta aynu usoo halgamanay inta aynu dhibaato usoo maray inta aynu khilaaf usoo maray inta aynu sugaynay mudaharaad usoo maray dhibaato waliba inaga soo gaadhay si aynu u hirgelinno dimuqraadiyaddeenna maanta qarka wadsii baynu u saarannahay wax kastaynu soo marrayba waajibkaa inan saaran waa inaynu inta qof walbaba inta kaaga beegan ee waa inaad si hagaagsan oo xilkasnimo ah uga soo baxdaa annagu haddaanu xisbiga kulmi nahay murashicii madaxweyne ahay waxaan ummadda u ballan qaadayaa in wixii ka soo baxa doorashadaa aan u hoggaansamayo sida waajibka iyo sharcigu uu yahay dimuqraadiyaddan aan rajeynayo inay noqoto tii ummaddeenna iyo dalkeenna meel fiican gaarsiisa marka sidaas daraaddeed ayaan mar kale ku celinayaa inaynu kulligeen haddaynu wada nahay shacbiga reer somalilan ciidan iyo shacbiba aynu si xilkasnimo ah ugu dareero maalinta doorashada oo nabadgelyo oo degan lana shaqayno ciidamada nabadgelye iyaguna ay dhowraan oo dhex ahaadaan oo ay shacbiga dhowraan intaa kadib ayaa wariyaasha weydiiyeen su-aalo su-aaliyo jawaabihii uu ka bixiyey guddoomiyuhuna waxay u dhaceen sida tan bal awoodda haddii aad talada dalka ku gulaysa aad wax kaga qabanaysaan muddada intaa leeg shan sano oo keliya in lagaga saari karo duruufahaas ama ummadda u kasta
horta marka ugu horeysa waxyaabaha haddii xilka aanu qabanno insha allahu tacaala aanu qabanayno waxaanu ku caddaynay barnaamijkeeda barnaamijka haddaan ku caddaynay baahiyaha ummadoo dhan waa laga yaabaa dee inaan muddo qura lagu wada qaban karin laakiin wax waliba waxay leeyihin bilow waxay leeyihiin mudnaan bay kala leeyihiin kala horraysiin bay leeyihiin ahmiyaddu waxa weeye in aan ummadda wax laga dhicine maalin walba wax loo koriyo maalin walba wax laga qabto in ummadda wax loo qabanayaana ay dariiq cad haysato ayaa muhiim ah kaanu bilaabano dariiqaa cad baanu cagta saaraynaa insha allahu tacaala baahiyaha aanu wada tilmaannay baahiyaha jirta ee la wada arkaya ee wada muuqda ee shacbigu ka warqabo sidana wax uga qaban lahayn sidaan barnaamijka ku tilmaannay mid walba sidaas ahaantaanu muxuu ahay ku dadaalaynaa inaanu isbedelka dhabta ah ee loo baahaya aanu ku keenno dee horta midow iska muuqataado dadka xisbiga kulmiye kusoo biiraya calaamad bay u tahay inay meesha ay arkayaan ay sida yihiin guusha way ku jirtaa ama xisbiga guusha xataa haddaabaadan u qaadan iyo samiyasa kale u qaadan dee meesha ay arkayaan guusha la socota inay xisbiga kulmiye tahay haddii aynaan dadka niyad xumidba kaga talagelin niyad wanaag kugooda u qaadana dee meesha isleeyihiin ummadday wax u qabanaysaa ama wax ka taraysaa ayay dee ay ayay qaadayaan marka annagu mid kastaba hatee kol iyo kolley waxaanu aragnaa inay taasi u tahay calaamad in xisbiga kulmiya uu kalsooni badan ka haysto shacbiga reer somalilan ummaduna u filayso xisbiga guulaysanaya ama ay ugu muuqato in xisbiga guulaysanaya doorashada ku guulaysanaya insha allahu tacaala iyo xisbiga kulmiya kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweyneha xisbigaasi mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo ka jawaabiyey su-aale ay weydiiyeen bahda saxaafaddu kadib shir jaraa-id oo uu ku qabtay magaalada hargeysa maanta halkaad nagala socotaana waa raadiyo horyaal codka shacabka somalilan madaxweyne daahir riyaale ayaa intii uu ku guda jiray ololihiisa doorashada meelo fara badan ku sheegay inuu sito weel buuxa oo in yar u dhiman tahay xisbiyada mucaaradkana ay sitaan weel madhan ama faaruqa faalla arrintaasi ku saabsan waxaa soo diyaariyay halkan inooga soo jeedinaya cali tanaan xaaji ismaaciil cali shoombe
mahadsanid siciid faarax muuse laga bilaabo markii madaxweyne daahir riyaale kaahin ololaha doorashada ku tegey gobolka sanaag isagoo fuushan diyaarad uu leeyahay hogaamiye ajanabi ah taasoo ah faragelin shisheeye oo si toos ah ugu dhex jira maamulka xukuumadda haddaba su-aasha taagan ee dadweynuhu isweydiinaya waxa ay tahay haddii uu xukunka ku soo noqdo madaxweyne riyaale yuu u shaqaynayaa ma waxa uu noqonayaa wakiil u fadhiyay dowladaha gacan qabtay ee siiye diyaarad uu ku ololeeyo isagoo cod ka raba shicib daranyaysan isagoo taageero dhaqaale ka haysta dalka kuwait oo si cad uga soo horjeeda gooniisutaagga somalilan waxa kale oo fajiciso ku noqday shacbi weynaha reer somalilan erayada ka soo yeedhay madaxweyne riyaale isagoo ku tiraabay hadallo markhaati cad u noqday eedaha mucaaradku u soo jeediyo madaxweyne riyaale isagoo ku ololeynayey sheegtayna inuu sito weel buuxa oo in yar dhiman balse musharaxiinta kale sitaan weel maran
iyadaan tartamayna iyo annagu waxaan ku kala duwannahay baan idin sheegayaa waan annagu waxaa wadnaa weel waxay ku jiraan oo badhimo yahay oo u baahan in la buuxiyo weelal madhan bay jiraan kuwa kale dhegayste waxaynu ognahay in madaxweyne riyaale ku tagri falay dhulkii danta guud ee qaranka dhismayaashii dowladda sida golaha murtida iyo madadaalada hargeysa the national theatre guryihii indian linka warshadii hargaha ee hargeysa dhismayaashii sooyaal ee berbera warshadii sibirka oo gaalo lagu wareejiyey dhammaan hantidii guud ee ummadda ee gobolka awdal oo ay u dambeeyeen xarunta kastamka boorame iyo xafiiskii boosta ee magaalada boorame oo labadaba lagu wareejiyey dad ay aada isugu dhow yihiin madaxweyne riyaale mabda ahaan iyo dhalasho ahaanba maraakiib waxaa intaa dheer maraakiibta ajaanibka ah ee kalluunka ka gurta dhammaan xeebaha somalilan lacagaha laga qaado shirkadaha shisheeye the signature bonus oo ku dhaca xisaab gaar ah oo aan gelin miisaaniyadda dowladda haddaba muwaadin maxaa u dhiman madaxweynaha oo u hadhay inuu buuxiyo ma guryo kale oo uu ka iibsado dhul shisheeye oo uu ku kordhiyo dhismayaashu ka iibsaday kaahira france iyo imaaraadka xusuusno muwaadin erayadii uu hore u yidhi wasiirka cadaaladda somalilan mudane axmed aadan dhoolayare xilli uu warramayey joornaalka jamhuuriya oo uu shacweynaha ugu baaqay na doorta annaga hantida qaranka uga soo goonnay sida gofanaha oo ha dooranina nimanka mucaaridka ah ee haraadan waxa kale oo xusid mudan ilaha dhaqaale ee sida tooska ah gacanta madaxweyne riyaale u gala ee buux dhaafiyey weelka dhiman ee uu madaxweynuhu sheegay kana dhiman ummaddii xaqa u lahayd dakhliga ka soo baxa dekedaha dalka dhammaantood haamaha shidaalka ee shirkadda total gacanta ku hayso wakaaladaha biyaha ee magaalooyinka waaweyn dhammaantood wakaaladda xoogga korontada ee hargeysa iyo berbera ganacsiga xoolaha nool iyo maxjarka berbera oo uu kula shiraakoobay aljaabiri kaalmada dalalka ajaanibkii ay ugu deeqaan oo aan iyaguna gelin miisaaniyadda dakhliga ka soo xerooda eerboodhada dalka oo dhan dakhliga kabka dowladaha hoose ee ku xarooda khasnada dhexe dowladda bal haddaba muwaadin adigu qiimee haddii weelka madaxweyne riyaale ee weli dhimani ku buuxsami waayey dakhliga ka soo baxa dhammaan ilahaas dhaqaalaha ee aynu xusnay muddadii uu xilka hayay oo dhan siddeed sannadood oo ka kooban lix iyo sagaashan bilood oo ah laba kun siddeed boqol iyo siddeetan maalmood miyaanay madaxweynuhu u markhaati furin heestii awaan jaamac faarax jaamac riyo dhegayste waxaa iyana muhiimad gaara leh erayada xiqdiga leh ee madaxweyne riyaale ku ololeeyo isagoo eedo qaawan la dul fuula asxaabta mucaaridka ah oo iyagooda xilka qaba waan aar goosanaynaale dal ma hagi karaan miyay hagi karaan nimanka maanta sii daaranaya eele dadka iyagaa ka aarsanaynaa berrintana maxay samaynayaan waxaanan loo joogin bay samaynayaan eedahaas oo ah qaar been abuur ah runtana aada u fog waa hadallo deelqaaf ku ah shacbiga reer somalilan ee doortay mudane riyaale siddeed sano ka hor shacbiga ugu dulqaatay cadaalad darro musuq maasiq baahsan maamul xumo iyo waxqabad la'aan ma geeyo shacbiga somalilan in cod lagaga doono qabiil gobol iyo qiiq isku qarin dhanka kale guddoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa mansabka madaxweynaha oo ka jawaabaya erayada qaawan ee uu madaxweyne riyaale ku tiraabay ee uu sheegay inuu weelkiisu buuxsamay ayaa ummadda u ballan qaaday ummadda reer somaliland waxaan u cadaynaynaa inaynaan weelka annagu ka buuxsanayn ee insha allahu tacaala ilaahay nala qabto inaanu iyaga shacbiga weelkiisa u buuxino ayaanu ayaanu ku
ifaaladeennina maanta intaas haynoogu joogto maxasanid cali halkaad nagala socotaan weli waa raadiyo horyaal codka shacabka somalilan qurbajoogga reer somalilan ayaa iyaguna aada u danaynaya doorashadani madaxtooyada ee berito dhacaysa iyadoo qaar badani dalku yimaadeen inay ka howlgalaan doorashada axmed xasan carwo oo ka mid ah siyaasiyiinta qurbajoogga xisbiga kulmiye islamarkaana ahaa guddoomiyihii jaaliyadda somalilan ee gobolka welis ayaanu waraysi la yeelanay wariyahayga muuse warsame guuleed ayaa ugu horreyn weydiiyey sida uu arko diyaargarowga doorashada madaxtooyada ee berri dhacaysa waa hagaag imika waxaana la fadhiyaa guddoomiyihii hore jaaliyadda somalilan ee gobolka welish ee dalkaasi ingiriiska axmed xasan carwo axmed waxaan jecelahay in aan ka wareysano xaaladda doorashooyinka somalilan oo la filayo in maalinta beri ah oo sabti ah lix iyo labaatanka bisha juun ay dalka ka qabsanto axmed waxaan jecelahay in aad xaaladda diyaargarowga doorashooyinka somalilan maadaama aad qurbajoog tahay intii aad aragtidaada aada nooga waranto
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u arkaa doorashada tan doorasho si fiican lagu diyaargaroobay oo dadweynuhu aada iyo aada diyaar u yihiin diyaarna u yihiin isbedel dalka ka dhaca oo taamah waxaan qiimeynayaa banaanbaxyadii lasoo banaanbaxayey ee xisbiyada lagu kala taageeraya aad bay u caddeed xisbiga ay guushu la socoto xisbiga kulmiya ayaan u arkayay xisbiga maanta dadkao dham ay ku soo shumeen bari ilaa galbeed xisbi loo arko inuu badbaadin karo mustaqbalka somalilan waa hagaag axmed waxaad ka mid tahay mas-uuliyiinta xisbiga siyaasiga ee kulmiye ee wadamada qurbaha waa hagaag doorashadii madaxtooyada somalilan beri oo lix iyo labaatanka bisha juuna ayaa lagu wadaa inay dalka ka qabsanto maxay tahay fariinta aada u dirayso taageerayaasha xisbigaaga iyo shacbiga reer somalilan taageerayaasha si gaara waxaan ugu dirayaa inay iyo dadka kale ee weli aan go-aan ka gaadhin inay go-aankooda qaataan oo ay arkaan xisbiga mustaqbalka ummadda ee isbedel dhaba keeniyay xisbiga kulmiye inaanay codkooda khasaarin oo meel aan soo baxaynin iyo meeshii markii hore laga guuriyey inay labadaba iska ilaaliyaan ay xisbiga ku hubsadaan xisbiguna waxa weeye ka labaad weeye khaanada ka qabanaysa midigta ee bannaan inaad koros ku dhufato isku tallaab taasi oo aan laynka kaa aanad dhaafin si kaadhkaaga loo tirsado marka qof walba waxaan ku gobaaminayaa calaamada kulmiya ee ha labada gacmood ay isa salaamaya meesha bannaan ee khaanada bannaan ee midigta kaa qabanaysa inay ku dhuftaan isku tallaab ama cross taasi onlineka ayna geesna u dhaafin ay ku hubsadaan taasi baa u keeni doonta waddankeena insha allahu tacaala isbeddel khayr qaba oo ummaddu himladeedii iyo mustaqbalkeedaba hagaajisa dhallinyarada waxaan ugu baaqiyaa dadka waaweyn wakhti badan baa ka lumay konton jirada ilaa afartan sano kifaaxa iyo dhibaatada bay soo mareen idinku waxaad leedihiin mustaqbal nuuraya markaa dhallinyaradu codkeeda haddii la iibsado waa khasaare weyn khasaare aad iyo aad u weyn weeye mustaqbalkoodii oo dhan dad iibiye weye taasi wuxuu ahaa axmed xasan carwo oo ka mid a siyaasiyiinta qurbajoogga xisbiga kulmiye oo u warramayay waryahayaga muuse warsame guuleed dhinaca kalena yaasiin faarax jees ayaa nagala soo xidhiidhay magaalada shafiil ee dalka u k waxaanu u dirayaa dadka reer somalilan fariintan magacaygu waa yaasiin faarax jees halkan waxaa naga soo jeedinayaa shacabka reer somalilan inay si nabadgelyo ah ay ku codeeyaan hadiyaha ka dhiga doorashada bixintooda oo in waliba uu maaragtay ammaanka iyo nabadgelyada uu dhinaciisa isaga sil saaro sidii uga qayb qaadan lahaa insha allah waxaan anigu horjeenayaa ra'yigeyga doorashada natiijada kasoo bixi doonta waa iska saabaanayna in uu xisbiga kulliya uu hanan doono doorashada madaxtinimada wadanka somaliland ee shanta sano ee soo socda haddii ilaha yidhaahdo markii aanu maxaa la yidhahdaa research fara badan iyo baaritaan fara badan iyo weliba dad badan oo siyaasadda indhaindheeye aanu la xidhiirnay waxaan u aragnaa anagu in haddii laga xisbiga kulliya maaragtay wadanka hanan doono shanta sano ee soo socda haddii ilaha yidhahdo kaasi wuxuu ahaa yaasiin faarax jees oo fariin u dirayay shacabka somalilan cabdilaahi maxamed saleebaan oo ku sugan waqooyiga maraykanka ayaa isaguna qoraal nagula soo xidhiidhay waxaanu shacabka ku waaninaya in ay wada ilaaliyaan danta guud islamarkaana aan laga danaysan karin danta guud isagoo taa sharaxayana waxa uu yidhi qof kasta oo la siiyo xoolo ummaddu leedahay waa inuu ogaadaa inuu cunayo iskuulka ilmihiisa iyo garoonka caruurtiisa ku ciyaaraysay iyo weliba waddadii gaadhigiisu marayey ilaa madaxweyne riyaal oo ilkiisa ku soo daaweeyey dalka jarmalka kamuu danaysan danta guud waana mid ka go-an ilmihiisa iyo isagaba waxaa kale oo uu cabdilaahi shacabka ku waaninayaa in aanay cidina ku hadlayn una daba fadhiisan masiirkiisa iyo ka dalkiisa midna ee uu qof waliba ka qabto wixii kaga aadan intaaynu ku dhaafna fariimihii nooga yimi qurbajooga iyo guud ahaan dadka iminkana ku soo dhowaada tix gabaya oo la yidhaahdo ilduuf waxaa marinaya mujaahid maxamed cabdilaahi muuse waxaanu ku bilaabay ummad yahay waxaad doonaysaan kugu okaysiine ictiraaf ilaah baa hayo laga ajiibaa albaqiya qur-aankaa qalbiga lagu aroorsaa islaamnimo markaad garatid waa lagu ilaashaaye alxamdulilah mooye wax kale looma oomane hayduufi taarikhda waa lagu ekaadaaye astaamaha haddii dowladnimo agabka loo qaatay asxaab badan haddii loo baxo la ololeynaayo lama uubateeye waxbaa la isla eegaaye eebada cadaawuhu markuu idinku aaayey ardayda iyo markuu culimmadii aa ka marinaayey nimankii ax yidhi ee damqida waydu aragtaan ee hayduufi taarikhda waa lagu ekaadaaye awaaldayista geelaba mar baa awrka loo xidhay axa lagama dhige baarqabka aragku raacaa isha lagama karo ruux hadduu soo agjoogsado isifiicanow goortii uu aashiisa conaayo urta dibida iyo doortu waa aalad gooliyahe marka uu isdhaalay dhammaan wada amaartaa ma abaahiyaan qaalimadu tuishaaqsado aboorkuna awood wuxuu ka helay ulya dirkeed ma uleeyo qoomkii yaqaan kii istaahila ma uleeyo qoomkii yaqaan sii istaahile haddaad aamintaan waxaan arkaa abasaxeediiye kol haddii ilaahay dartii laysla wada eegay abeer iyo galoof haatan wuu wada irmaanaane ka aloosa waa taad wax badan aakhira duurteene ummad yahay waxaad doonaysaan kugu ekaysiine adhigaba ogaalnimaan ahayn looma aamino iimaan haddii loo helo oo aragti loo yeesho adligeenna siiraaya waanu anfacaya axmaarada wixii uu fanaad wada ogeydeen inshii bay yidhahdeen dhammaan amaradiisii ayaan qura hadduunoo hayaa oon ku baxayaa albaabada dhaqaalahoo furmana ulali doone ictiraafna waxaa loo dhow yahay inuu ekaada waa awrhayinoo didmada abidkii yeelayn waana aaribooxoo nin ogi ka aan fadhiida waana aabbihii daadahdiiyo kii taa daran afrikaba waxaan doonayaa inay ilaashaa afrikaba waxaan doonayaa inuu ilaashaa ummad yahay waxaan doonaysaa kugu ekaysiine ha abraarin waa taad wax badan aorad ku raagteene hansadaasi waxay soo gebagabaysay baahinteena iyo idaacaddeenna cawaysnimo haatana saacaddu waxay soo gaadhay sagaalka habeenimo oo gowa waan amintiin hawada isku macaasalaamayn jirnay intaaynu habeen dambe haddii alla idin kulmi doono hawada guud ahaan waa bahday suudiyaha raadiyo horyaal ee magaalada hargeysa oo idinku dhaafaya fii amaan illaah halkani waa raadiyo horyaal codka shacabka somalilan